salaadiinta ugaasyada gudida kifaaqilada waxaan ku salaamaya salaata gudaha islaamka marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa ka bacd shirka jaraa'id ee maanta halkan aan ku qabanaynaa waxa uu daaran yahay ama wuxuu daba socdaa war xalay ku soo baxay warbaahinta maxalliga ah iyo dawligaba ah warkaasoo ku saabsanaa shirweynaha sacad muuse ee beesha sacad muuse xalay waxaa guddi odayaala oo mashaayiikha oo waaweyn oo reerka raggii ugu waaweynaaya sababtay ku yimaadeenna waxay ahayd adigoo sulbaankii guudaba saaray guddiga saa u xalliyaan wixii balhooshoose ee jira iyo sida siduu shirkaasi noogu qabsani lahaa caqabadaha yaryaree hor taagan guddigaana walba gurigiisaanu ka soo toosin suldaankii guud baa ku doonayaa lagu yidhi sheekh khaliif ii doona baana yidhi sheekh maxamuud sheekh suufilaha la soo toosiye baana yidhi raggu siday ku yimaadeen raggii xalaytolo warbaahinta xalaytolo go'aamada ku soo bandhigay kala soo jeedinta ahy sidaasay ku yimaadeen oon u sheegayaa shacbiga meesha sacad boose guda iyo dabadba go-aankii ay soo saareen ee ahaa soo jeedinta aad bay u shaqeeyeen waa rag magac weyn kula beesha dhexdeeda waa hardoorka reerka ka mid yihin waa odayaal waaweyn oo toddobaatan jir sideeta jir u dhaxeeya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee sharafta leh ee ay hawshaasi u soo ururiyeen kala soo jeedinta ay gaadheen raggu waa arrinkeed iyo aqbalkeed waxaanu qaadanay oo aan guddoomay haddaan suldaankii guude beesha ahay kow qodobka odhanaya inuu shirka agabar laga dhigo agabar waa deegaan ay beesha sacad muuse degan tahay waa kow waa guddoom waxa kale oo guddoona oo iyaduna meesha taala inuu madax dhaqameedku hogaamiyo oo aan suldaankoodii guud ahay aadfadhiyaaniyogaasyadii dhaqankaa reerka hogaaminayna waa guddoon waxa kale oo aan guddoomay in wadatashi iyo iskaasha lagu wado shirkaa maanta dhacaya ee beesha sacad musuna uu xilligiisii dhaco xilligii loo cayimay iyo qaybkii loo cayimay baa shirku ku dhacaya haddii aan la kadhi waxaan faraya guddigii qabanqaabada ee sheekh cabdiqaadir xaaji jaamaca guddoomiyaha ka ahaaye hawsha inta badan ku soo jiray ee gacanta ku hayay ee lagala xisaabtamaya inay sida ugu dhaqsiyaa badan hawshaasi halkaa ugu soo wareejiyaan odayaashii guurtida ahaayee aan xilka u saarayna aad iyo aad baan uga mahad celinayaa salaadiintuna waa mahadsan yihiin meel kastoo ay joogaan waayo iminka waxay noqotay inaan arrintan warbaahinta gelino maadaama ay warbaahinta gashay arrinkii hore soo jeedinta ah maadaama uu warbaahinta galay waxay noqotay in guddoonkuna warbaahinta galo si shacbiga iyaga gudayo dabadbu wax u fahmaan taanu shirka jiraadu qabanay waa taa shirku wuxuu qabsamaya xilligiisii waanu qaadanay tala soo jeedintii agabar waanu qaadanay in shirkaasi madax dhaqameedka hogaamiyaan waanu qaadanay in shirki guddigii qabanqaabadu sidoodii u wadaan haddii alla ka dhigo insha allah wixii cabasho ah marka geediga lagu jiro yacnihii wax walba agaasin bay leeyihin marin bay leeyihin ciddii cabasho iyo tabasho haysaa shaksi ha noqoto afar qof ha noqdeen waa inay si toosa igu yimaadaan baam ayaan leeyahay beesha sacad muuse guuda guddida aan marka horeba u saaray xilkana waa ugu ducaynaya maanta xilkaas sidaa ay u soo ururiyeen guddigii qabanqaabada ee shirkii hore geedeebleh ee muddada gacanta kusoo hayna waxaan leeyahay halkaasaad insha allah hawshiinii u bedelaysaan ood ka wadaysaan hawshii ciddii dambe ee gudyada lagu buuxin doonana dhaqan ahaan bay noo yaalaan haddii alla ka dhigo hadhowga iman doonaan xilligii celinaya dhammaanba salaadiinta beesha jiif caaqilada xuqaasha waxgaradka gudidii qabanqaabada iyo dhammaanba ogaasyada beesha oo aan leeyahay door muhiimay ka soo wada qaateen maanta arrinta halkan aanu ku cadaynayna aanu ku xaqiijinaynana waa midnimo walaalnimo aanu kula noolaanayna xataa deriska beelaha deriska ah iyo beelaha ay beelaha walaalaha yihiin iyo dhammaanba mandaqada iyo guud ahaan caam ahaan qaranka somalilan waa midaanu dowladnimada mar walba ku dhisayno oo shir wax dhisuu noqonaya haddii alla ka dhigo midhaha ka soo baxa waa shir wanaag lagaga shaqaynayo mar haddii shir laysugu yimaado beelashir isugu timaadana wanaagunbaa ka soo baxa danta guud ee beeshaana lagaga tashanaya haddii alla ka dhigo danta guud ee beesha ayaa lagaga tashanaya dadka sacad muuse lagaga talinaya haddii alla ka dhigo dadka sacad muuse waafaqsan danta guud ee qaranka iyo danta beelaha aynu walaalaha nahay ayaa lagaga talinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu